waa hagaag waaga hagaag marxabka annaga oo halkeedii kasii wadan doona bal haatan aan u wareegno dhinacii kale iyo barnaamijyadii waxa ay maraysaa saacadihii ugu dambeeyey ee idaacadda aanu isku gabagabayn jirnay alaaba wakhtigan oo kaleeto waxaa maalin walba aad naga maqli jirteen sheekadii taxanaha ahayd oo halkan inooga soo jeedin doonay xasan ilyaas kuna saabsaneed sheekadii xiisaha laheede ayaan daran waxaad naga sugtaanba waa sheekadii uu inoo bilaabo ama halkeedii inooga sii anba qaado xasan yuusuf ilyaas dhegeysi wacan
dirtay gabdhihii hoostaska ahaa ee diyaaradaha la socday intay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa mar kale iyo sheekadeennii ayaan daran waxa ay noo joogtay toddobaadkii hore islaantii dhashay asli ee cambaro oo cisbitaalkii gashay kadibna halkaa ku dhibaatootay iyada oo dawadeedii laga waayay magaaladii muqdisho ahayd kadibna gabadheeda asli markii ay ogaatay ay ugu dirtay gabdhihii hoostaska ahaa ee diyaaradaha la socday intay waraaqdii caafimaadka ugu dhiibtay wadanka talyaaniga dawadiina halkaa looga keenay islaantii waxaa usoo galay markaa ditoorkii oo dawadii u sida markaas islaantii waa tii ay ugu jawaabaysay doctoore aad baad u mahadsan tahay haddii dawadaas aadan ii keeni lahaynna aakhire ayaan u hoyan lahaa marka mar hore doctoorkiina waa kii ugu celiyey cambaroy aniga ha igu mahadinin ee u mahad celi gabadha asliya iyadaa daawooyinka kuu keentay sheekaduna halkaasay maraysay waxaa kaleeto oo cambaro ay dareensanayd in cuntooyin fara badan loo keeno islamarkaana la yidhaahdo gabadh baa kuu keentay oo dib u noqotay waa tii cambaro ay ku jawaabtay oo sow gabadhu mid la arka ma aha maanta waxay nooga bilaabanaysaa halkan cadaawe oo asli cunuga ku inkiray dad badan baa u tegay una sheegay in wiilka asli uu isaga u eg yahay aada iyo aadna aan looga garanin iyagoo ku guubaabinayay inuu wiilkiisa doonto inkiraadiina dib uga noqdo maalin sabti ah baa cadaawe tagay xanaanada carruurta hodan wuxuuna macalimiintii ka codsaday inay soo tusaan wiilka asli markii ay weydiiyeen wuxuu uga baahan yahay wuxuu u sheegay inuu abti u yahay cunugii markii loo yeedhay oo uu u yimid baa macalimadii ka yaabtay sida ay isugu eg yihiin markaas bay tidhi allamaanshaa la yidhi abtiga waa la hiddaraacaa weligay laba qof oo sidiinaa isugu eg ma arag farqiga idin dhexeeya waa da-da oo qura markii macalinnimadii macalimadii ay tagtay cadaawe su-aal boobsiis ah buu weydiiyey cunugii wuxuuna yidhi waryaa aabbaha meeye aabbahaybaa aabbahay waa dhintay waa hore cadaawo ereygaas aad buu uga madluubay wuxuuna ogaaday in asli fikraddaas ku abuurtay cunuga goor ay fii tahay buu u yimid asli asli ma mahadin imaatankii cadaawe waayo jaahiisa ayay nacbeed waxayna markii ay aragtay soo xusuusatay waxyeeladii uu u geystay waxaana iyada iyo cadaawo dhex maray doodan asliyey ilaahay ma ahee cid aan gafini ma jirto waan qirsanahay dembigayga maanta waxaan kugu imid in aan wixii tegay hilmaano waa ogolahay wax alla wixii xaal ah oo aada igu xukuntid waxaan doonayaa inaan wiilka xaalkiisa ka wada hadalno runtii saaka mar aan xanaanada ilmaha tegay waxaan soo ogaaday in aad dadka iyo cunugaba ugu sheekaysay in wiilka aabbihiis dhintay anigiina waa ikan ma dhiman oo waa noolahay cadaawo nasiib daro haddii aan ogaan lahaa inaad guriga imanayso ma joogeen waayo araggaagu aad buu nafteeda ugu daran yahay midda kale maanta lama joogo xilligii aan jilicsanaa ee aan jilbaha ku haystay waad garanaysaa waxaad fashay hadalkii intii aanay dhammaynba buu cadaawo soo dhexgalay oo ku yidhi asliyaa soo qodin wixii tegay raallina ka ahow oo aynu ka abbaarno danta cadaawo soomaalidu waxay ku mahmahdaa qowl nin weyn ka dhacay waa qolof geed ka dhacday haddii aad u timid maanta inaad tidhaahdo maxamed yare anaa dhalay nin aan mabda ah iyo mowqif lahayn baan kugu tirinayaa waadna ku ceeboobaysaa waayo idina kuguma khasbin markii aad dafiraysay nasiib wanaag maanta saxiixaagii oo weynaa oo weynaan badan baa la hayaa asliya walaalay xanaaqa iska dhaa waad og tahay in wiilka anigu aan dhalaye jaale waan kaa waxaan kaa codsanayaa inaad ina kala kaxaysid cunugan ma aad dhalin shaqana kuma lihid wiilkayga aabihiis waa dhinta waa hoga ruggeliyo ayay ugu jawaabtay asliya maxaad igu xanaaqaysaa laftigayga dhibaato weyn baa isoo gaartay oo gurigaygii dartaabuu u dumeeya maalinkii maxkamadda aan wada tegi jirnay iyo wixii ka dambeeyey xaaskayga waa tii ilmihii ii tuurtay midda kale mujtamac oo dhan baan meel aan ka galo waaye oo qofkii ii yaqaanaba wuxuu ii yidhaahdaa maxaad cunugaaga oyn kartay haatan iyo dan asliyey waxaan soo jeedin lahaa inaan isguursano wiilkana aan korsanno wixii ilaahay dib noo kala siiyana aynu aragno waxaa la yidhi nin aan wax ogeyn ilaahu ha cadaabin aan isguursanno waxaan ka lehay jaalle haddii qiyaame intuu dhaco dunida wax bini aadam ah labadeen oo qorahi aynu ku soo harno wallaahi inaanan ku guursadeen wiilkana aan korsanno waxaan ka leeyahay wiilkana kornimo kaagama baahna hooye iyo aabe iyo wax walba anaa u ah cadaawo aad buu u baryay asli dhan kastana waa ka maray hasehayse wax naxariis ahaa asli agteeda kama aanu helin maalmo badan baa cadaawa kusoo noqnoqonaya asli isagoo ka rajo qabay in mowqifkeeda adag kasoo dabacdo xataa wuxuu usoo diray saaxiibadeed iyo dad ay ka heebisato ugu dambayntii markii uu quustay cadaawa wuxuu u dacwooday maxkamadda sare asli markii loo yeeray waxay maxkamadda sare hordhigtay warqadihii caddeynayay cutubkii cadaa ou cadaawa maray iyo saxiix uu ku sameeyey maxkamadda degmada hodan horteeda oo uu ku inkiray uurka asli maxkamaddii cadaawo ayay daalac u raacatay waxaana lagu amray inuusan waxba ku darsan asli iyo wiilkeeda sidaa darteed cadaawa wiilkiisi oo u jeedo buu ka dhaqaaqay markuu tegayeyna iyada iyo garsoorihii waxaa dhex maray sidan waa gabadhii asli ahayd iyo garsoorihii waxaa dhex maray wadahadalladan asligii haddii aan la kala roonaan roobmada oo waxaa la rabay haddii uu gafkiisii qartay oo maanta dib u soo noqday inaad intaad dulqaadato wixii hore ka heshiisaan jaalle garsoore ayay ugu jawaabtay wiilka cadaawa uma didin ee isaga isu diiday waayo sidaad aragtay kitaab buu ku maray wuxuuna saxiixay inuusan uur ii yeelin midda kale haddii markii aan jilicsanaa oo aan uurka lahaa ama umusa ku jiray oo gargaarka u baahnaa wax uu itari lahaa waxbay ahaan lahayd maanta wiilkii oo weynaaday markii uu arkay buu yidhi anaa dhalay oo uu damcay inuu howlyari ku qaato asli habeennimadii waxay balan lahaayeen doctor axmeddey oo markii xarbi ay kala tageen ay asli la saaxiibtay axmeddey aada buu ugu bogay una qadarin jiray asli hase yeeshee xaalku umana jixin sidii faadumo oo asli iyo axmeddey isbartay ay ka filaysay asli halkii sano ee ay axmeddey la socotay lixdii bilood oo ugu dambeysay waxay ku aragtay iimo ay aada u nacabayd oo aanay u dulqaadan karin dad badan oo ay asli is-yaqaaniin baa usoo sheegay bilihii ugu horreeyey ee ay saaxiibeen in axmeddey si ba-an khamriga u cabo haweenkana ku ibtilaysan yahay hase yeeshee asli oo dhalatay deganaan muddo dheer bay ku qaadatay inay hubiso arrintaas xaqiiqdii bayna kasal gaartay oo waxay soo haysay markhaatiyo cad oo aan la dafiri karin habeennimadii baa axmeddey u yimid asli markaa kadib asli waxay bilowday in ay axmeddey soo hordhigto akhbaan run ah oo cadaynaysa oon caadsaarnayn oo ku saabsan iga raali naqda khamrigiisa iyo balwadiisa dumarka ah waxaana isaga iyo asli dhex maray doodan axmedeyow si ixtiraam leh baan isu barannay ma aynu ahayn laba qof oo iskhiyaama aniga waad isirtay been baad ii sheegtay markii aan isbarannay anigu waxaan isla markiiba kuu sheegay in cunugaygu uusan aabba lahayn anigana laba bilood keli ah baan isla soconnay markii aan ku idhi ii sheeg haddii aad khamriga cabto waa necbahaye ragga khamriga cabbee waad daaratay waxaadna ii sheegtay in arrintaasi tahay been aan waxba ka jirin aniguna waa kuu rumaystay iminkana waxaad ku darsatay naaga wadid axmedde ma uu dafiri karin dembiyada asli ku caddaysay waayo runtii baa la taabsiiyey hase yeeshee wuxuu bilaabay inuu mowqifkiisa daafaco wuxuuna yidhi asliyey raalli iga ahow waa jirtaa inaan kaa qarshay iimo aan leeyahay hase yeeshee khiyaamo ulama jeedin ee markii aan arkay in aadan jeclayn baan ka gaabsaday runtii waa jirtaa marmar inaan sameeyo aan cabo khamriga oo in yar ka kabado hase yeeshee been baa lagaga sheegay oo lagugu yidhi xagga kale ama cidimiyay aragtay aniga oo dhacdhacaya midda kale sidaan kuu bartay aniga iyo haween ismaba daakhilno maxaase asliyay haween kale uga maseeraysaa adaa rasmigii ahe axmedeyo waa ilaah mahadi haddii aad dembigaaga qaratay ama kaba ka cab ama koob ka cab mar haddii aad khamriga cabtay aniga waad iga dhimatay intaan nool ahayna la odhan maayo nin asli ninkii asli oo sakhraan ah oo haweenka iyo ilmuhu ku maadaysanayaan baa la arkay mana inkiri kartid oo dadkii goobjoogga ahaa baan kaa horkeenaya in dhowr habeen adoo sakhraansan baar liido lagaa soo jiiday waxaan kaloo kuu sheegayaa in aanan ogolayn in ila kaa qaybsado sida adiguba aadan raalli uga noqoteen in aan habeen walba nin hor leh wado bannaan aniguna raalli ugama ihi haween aad la jaan qaado oo isla daysaan taraxmadey wuu ka xanaaqay ereydii asli wuxuuna yidhi asliye aniguba cunug aan aaba lahayn baan kugu qaatay adiguna khamro baad baad cabtaa iyo nagaad wadaa baad sabab iga dhigaysaa aad baan uga xumahay axmedeyow fiidadaada gaaban waan iskala weynahay halka aan kula joogo malaha waxaad istidhi asli cunug aan aaba lahayn haddii ay wadato wax kasta oo xun dusha ayay u ridanaysaa sorry macalcasaf ma ihi anigu qof isnacday umana dulqaadanayo wixii u daran mustaqbalkayga dabeecadaha aan kugu arkayna ma aha kuwa ay nafteedu aqbali karto axmed day markuu arkay in asli kacsan tahay buu isku dayay inuu dejiyo wuxuuna yidhi asliay shaydaanka iska naar hubsiina hal baa la siistaa baa layidhi hal sano baan wada soconnay weligayna qadaf iga tirsan maysid iminkana daacadnimadii iyo wanaaggii aan ku wada soconnay yaynaan carqaladayn halkiisii aan kasii wadno axmedey muddadii ay asli wada socdeen wuxuu isku dayay inaan ilmihiisi asli ilmihiisa aanay asli dareemin runtii axmedey wuxuu hubsaday in faankii faadimo asli faaninaysay oo run ahaa mana u filayn in gabadha maanta joogta ee asli oo kale laga dhexeli karo marnaba ma doonayn in ay asli kala tagaan wuxuuna ku tala jiray inuu la aqalgalo lix bilood kadib asli markii ay diristay daliilihii axmeddey waxay goosatay inay kala tagaan hase yeeshee intii aanay arrintaas ku dhaqaaqin waxay goosatay in ay la tashato faaduma oo markii ay iyada axmeddey iyada iyo axmeddey ay isbartay ku adkaysay inay usoo sheegto haddii iyada iyo axmeddey oonsimaad ka dhex dhaco inta aanay kala boodin halkaas ayaa sheekadeenu caawa dhegaystayaal inoo joogaysaa waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb ka mida sheekadeennan ayaan daran haddii allaha weyn raalli uu ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa xasan yuusuf ilyaas oo inoo tibaaxaya sheekadii xiisaha badneed ee ayaan daran haddaba dadweynaha waxaan ku baraarujinaynaa asbuucyada soo socda bal inaysan ka dayman la-aan una dhegtaagaan xaaladda ayaan daran bal meesha ay ku dambeyso